Xarunta NKB waxay ka kooban tahay saddex iyo toban hektar. Artspace waxay dib u sahlayaan helitaanka dhismaha. Waxaa kor loo qaadayaa goobaha dadku wadaagaan, waxaa loo diyaarinayaa meelaha baaskiilada lagu xiro iyo meelaha lagu sameeyo. Waxaa la siyaadin doonaa beeridda dhirta iyo fadhiyada bannaanka amaba meelaha la fadhiisto. Meesha biyuhu maraan waxaa loo samayn doonaa ilaa afar hektar oo beero oo lagu beeri doono caws iyo ubaxyo u gaar ah, lehna fursado ay wax ku baraan dadweynaha. Artspace waxay ku siyaadin doonaan meelaha baabuurta la dhigto, kuwaas oo beddeli doona laamiyada biyuhu fariistaan. Waxaa lagu dari doonaa boqol iyo shan baarki oo siyaado ah. Waxaa kaloo Artspace ku kordhin doonaan isku xirnaanta jidadka baaskiilada iyo dadka lugeynaya, iyo isku xirnaanta waddooyinka 14th Avenue Northeast oo laga soo galo dhinaca Koonfureed iyo 18th Avenue Northeast oo laga soo galo dhinaca Waqooyi.